asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaxiibyaal habeen wanaagsan kusoo dhawaada warka habeennimo ee dalsan qodobada caawa ugu waaweynna waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya oo siyaabooyin kala duwan u booqday deegaano dhowaan lagala wareegay al-shabaab ee ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe golaha wasiirada xukuumadda soomaaliya oo ansixiyay dib u eegista in sharciyeedka korontada iyo magacaabista gudoomiye ku-xigeenka bankiga dhexe laba ka mid ah dagaalamayaasha al-shabaab oo isku soo dhiibay ciidanka dowladda ee ku sugan deegaano ka tirsan gobolka galgaduud wasaaradda shaqadii arrimaha bulshada xukuumadda soomaaliya oo maanta soo gebagabaysay shirka dib u eegis oo markaasi loogu hortagayo saboolnimada ah iyo gudoomiyaha gobolka banaadir oo xafiiskiisa ku qaabilay safiirka cusub ee dowladda qatar usoo magacday soomaaliya
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
ismaqa wanaagsan saaxiibyaal waa habeennimo jimcaha taariikhdan waxay ku beegan tahay waa jimco ay soo geleyso afar iyo labaatanka bisha ah kooiy tobnaad ee novembar sanadka laba kun laba iyo labaatan kusoo dhawaada warkii oofisan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuudna wuxuu siyaabooyin kala duwan oo u booqanayaa deegaano dhowaan lagala wareegay al-shabaab oo gobolka shabeelle dhexe ka tirsanna madaxweynaha ayaa maanta gorsii horeysa waxa uu gaaray asigoo dardargelinaya dagaalka lagula jiro al-shabaab ayaa gaaray deegaanka lagu magacaabo nuur dugle ee hirshabeelle oo kamid ah goobaha ciidamada xoogga dalka iyo shacabka oo iskaashanaya ay kala wareegeen al-shabaab madaxweynaha ayaana ciidamada xoogga dalka iyo shacabka ku nool hirshabeelle gaarahaan deegaanka lagu magacaabo nuur dugle iyo deegaanada kale ee ku xiranba ku ammaanay guulaha ay ka gaareen dagaalka ay kula jiraan al-shabaab wuxuuna ku dhiirigeliyey in ay sii wadaan howlgalladooda markaasi ku aadan in al-shabaab guud ahaanba wadanka laga saaro madaxweyneha ayaana sidoo kale warbixin laga siiyey xaaladaha bulsho ee ka jira guud ahaanba gobolka shabeellaha dhexe ayaa tilmaamay in aan la aqbali karin in wiil ama gabar soomaaliyeed aan ku weyn aan ku weyno dagaalka aan ahayn buu yidhi kan aan argagixisada kula jirin wuxuuna ku booriyey inay adkeeyaan walaalnimada iyo wadajirka islamarkaana ay meel uga soo wadajeystaan dagaalamayaasha al-shabaab ayuu yiri madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya isla asagoo ku sugan shabeellaha dhexe madaxweynaha wuxu uu booqday deegaanka masaaji alguduud ee gobolka shabeellaha dhexe ka tirsan madaxweynaha oo kormeeraya qaar ka mid a deegaanada ay ka socdaan howlgallada ka dhanka al-shabaab ayaa gaaray deegaanka masaaji alguduud ee gobolka shabeellaha dhexe ujeedka safarka madaxweynaha ayaa ah in uu dardargeliyo howlaha gobolka loogu howlgallada gobolka looga sifeynaya al-shabaab islamarkaana uu dhiirigeliyo ciidamada xoogga dalka iyo ciidanka deegaanka ee dagaalka kula jira al-shabaab madaxweynaha oo ku bogadiyey saraakiisha hogaamineysa ciidamada ee guulaha markaasi ka sooyay dagaalka al-shabaab ayaa adkeeyey in markaasi loo guntado sidii al-shabaabka loogu saari laha guud ahaan waddanka madaxweynaha ayaana markaa safarka waxaa ku weynlayay madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali gudab xuseen wasiir gaashaandhigga ee soomaaliya cabdiqaadir maxamed nuur jaamac taliyaha ciidanka xooga dalka jenaraal oda yuusuf raagi xildhibaano gudoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida iyo gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida dhinaca kalena haddii aan eegno golaha wasiirada xukuumadda federaalka ee soomaaliya oo maanta kulan ay ku yeesheen muqdisho uga hadlay qorshayaasha kala duwan ee xukuumadda iyadoona uu shir guddoominaya wasaaraha soomaaliya ayaa lagu ansixiyey laba hindis sharciyeed qaraar la xiriira deegaanada markaasi laga saaray al-shabaab iyo soo jeedinta magacaabista gudoomiye ku-xigeenka cusub ee baanka dhexe ee dalka kulanka ayaa golaha wasiirada ay ku ansixiyeen qaraarka kooban laba iyo toban qodob oo la xiriira deegaanada cusub ee lagala wareegay al-shabaab kuwaas oo isugu jira amniga iyo xasiloonida amarka iyo ka dambeynta socodka xakameynta xadgudbada ciidamada iyo in dambi iyo in dambifalayaashu ay ka geysan karaan markaasi goobaha laga saaray al-shabaab iyo ilaalinta xuquuqda aadanaha iyo fulinta sharciga golaha wasiirada ayaa sidoo kale waxa ay meelmariyeen soo jeedinta wasiirka maaliyadda ee ah in xilka gudoomiye ku-xigeenka cusub ee bankiga dhexe loo magacaabo doctor cali yaasiin sheekh cali oo ah aqooyaan aqoon duruursan u leh mas-uuliyadda loo egmadaya sidoo kale waxaa goluhu ansixiyey dhisidda iyo tayeenta aqoonta teknolojiyada solarka iyo dib u eegista hindisa sharciyeedka korontada oo ay soo diyaarisay wasaaradda tamarta iyo qeyraadka biyaha kuwaas oo wax ka bedel markaasi dib u habeen lagu sameeyey dhinaca kalena wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda soomaaliya ayaa maanta muqdisho kusoo gabagabaysay shirka dib u eegista mashruuca sagal mahad nuureen axmed ayaa ka waramaya
muddo afar maalin oo uu ka socday magaalada muqdisho shirka dib u eegista mashruuca sagal ayaa maanta lasoo gebangabeeyey dhinacyadii ka qaybgala shirkaasi ayaa muddadii u socday isweydaarsadadooda ku saabsan habsamuu socodka mashruuca shaqooyinka qabsoomay iyo hortabinta kuwa dhiman mashruuca sagal oo ah mid lagula dagaalamo saboolnimada laguna caawiyo dadka danta yar oo midooda yurub maalgeliso in ka badan afar hay-adoodna ka fuliyaan gudaha dalka ayaa waxaa korjoogto ka ah wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee xukuumadda soomaaliya kaas oo la gaarsiiyey muddaduu dalka ka socday in ka badan konton iyo sideed kun oo qoys mas-uuliyeen uu qeyb ka aha agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada iyo xubno kale oo muhiim ayaa ka qayb gala maanta xiritaanka shirkaani agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee xukuumadda soomaaliya cabdulaahi cali maxamed oo shirka maanta soo xira ayaa sheegay in muddadii socday shirkaani gabagabadiisa in la isweydaarsado qodobo muhiima agaasimaha ayaa sheegay muddadii uu socday mashruucan sagal inay ka faa'iidaysteen dad badan oo soomaaliyeed islamarkaana shirkuu maanta soo xiray ee dubu eegista mashruucan looga hadlo qodobo muhiima oo la iskula saxayay shaqooyinkii qabsoomay midtime reviewgii loo qabtay mashruuca weynaa ee sagal kaasi oo ka shaqeeya dhammaan maamulka maamulada dalkao dhan runaantii mashruucan weyn ee sagal ujeedkiisa ugu weyn wuxuu yahay dib usoo kabashada iyo dhamista faqriga sidoo kaleete in loo sameeyo dadka laftigooda iskiil iyo shaqo abuur mashruucan waxaa la gaarsiiyey dhammaan maamul goboleedyada isagoo weliba shaqeeya muddo kooban haddana ujeedkii iyo muhiimadda laga lahaa oo si qurux badan loo gaaray waxaan uga mahad celinayaa marka horeete hay-adaha ama donariska maalgeliyey sida e u iyo denmark iyo sweden aadaan uga mahad celinayaa sidoo kaleete mashruuc waxaa aada nagala shaqeeyey aan iska kaashanay anagoo ah dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaan wasaaradda lebarka iyo tiimka cash consortium ay u wada dhan yihiin waxaan siinayaa ayagana sidoo kaleeta mahad gaar ah runaantii mashruuca meelaha la gaarsiiyey ama dadka u gaaray wadarta waa konton iyo sideed kun iyo lababaatan iyo sagaal qoys oo si wanaagsan oo lahuba loo gaarsiiyey waxaa sidoo kale ka faa'iidaysatay guud ahaan markii la dhao individually waa afar boqol iyo toddoba kun sagaal boqol konton iyo saddex mashruuc ujeedkiisa maahan keliya in dadka la gaarsiiyo lacag lacag kaasha maalmoodkooda ku maareeyaan mashruuca wuxuu ka qayb qaadanayaa economic growthka dalka dadka markii lacagta la gaarsiiyo wuxuu dib lacagta ugu celinayaa qofka waddanka taasi oo noqonaysa dhaqaalaha dalka inuu kobac ku yeesho oo laftigiisa uu kor u kaco recommendationada aan arkay halkaan soo jeedinta kasoo baxdayna run ahaantii waxay tusinaysaa waxyaalaha wasaaradda mar walba xooga saarta kana go-an ay tahay in dadka laftigooda ay dependent ku noqon mar walba in lacag la siiyo dadka laftigooda loo sameeyo skiil ama xirfad shaq abuuran loo saarmaan in bil walba laftigooda la gaarsiiyo lacago yar taasi wasaaradda ay xooga saartay ayna ka shaqaynayso in dhallinyarada soomaaliyeed ay u sameyso xirfado xirfadaha marka qofka loo sameeyan dabcan wuxuu haystaa shaqo abuur shaqo uu ku shaqaysto markaa skiil u haysta uu ku shaqaysto mar labaad iyo mar saddexaad waa idinkaga mahad celinayaa saddex maalmood aad ka soo shaqayseen mashruuca sagal discussion badan laga galay iyo waxyaalaha ka soo baxay quruxda badan waa idinkaga mahad celinayaa waxaana rajaynayaa sida alexander uu soo jeediyey mashruuca sida qurux badan hadda ku shaqaynayo inaan heli doono additional financing iyo extension in lagu sameeyo waana ku kalsoonaa inaan arrintaa dhammaanteena ka wada shaqeyn doona insha allah mashruuca sagal oo in ku dhow laba sano ka socda gudaha dalka oo lagula dagaalamo saboolnimada iyo sidoo kale caawinta dadka danta yar ayaa lagu gaarsiiyey dad badan oo soomaaliyeed adeegyo muhiima mahad nuuri axmed wararka dalsan muqdisho
dhinaca kalena laba ka mida dagaalamayaasha al-shabaab ayaa isku soo dhibay ciidanka dowladda maanta ee ku sugan deegaanka cabdi kibir ee gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya gudoomiye ku-xigeenka deegaanka cabdikibir cabdikariin axmed dhagataag ayaa warbaahinta dowladda u sheegay in ay la soo xiriireen labadana ruux islamarkaana aaga deegaanka dhisiq shuruufle ee ciidanka ay iskugu soo dhibeen shaqsiyaadka al-shabaabka ka tirsanaa ee labada ah isku soo dhibay ciidamada dowladda federaalk ee ku sugan deegaanada gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya ayaa kusoo beegmaya xili dagaalo culus oo al-shabaab iyo ciidanka dowladda dadka deegaanka iskaashanayana uu ka socdo meelo badan oo kamid ah dalka dhinaca kalena gudoomiyaha gobolka banaadir yuusuf xuseen jimcaali madaaya ayaa xafiiskiisa maanta ku qaabilay safiirka cusub ee qatar usoo magacooda dowladda federaalk ee soomaaliya ee guddoomiyaha ahaa iyo safiirka labada mas-uul ayaa ka wada hadlay xiriirka ku dhisan iskaashiga iyo midka walaalnimo ee ka dhexeeya soomaaliya iyo qatar iyadoona ah guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho kaga mahadceliyay dowladda qatar kaalinta ay ka qaataan caawinta shacabka soomaaliyeed sida binaadinimo oo ay mar walbaba ay la garab taagan yihiin bulshada soomaaliyeed dhismaha wadooyinka waaweyn ee isku xira muqdisho afgooye iyo muqdisho jowhar iyo dibudhiska ah ay ku sameynayaan xarumo badan oo dowladeed ah gudoomiyaha gobolka banaadir ayaana sidoo kale danjiraha dowladda qatar kala hadlay sidii ay gacan ugu geysan lahaayeen shaqo abuurka dhalinyarada soomaaliyeed ee dibudhiska caasimadda maadaama culisyada ugu waaweyn ee muqdisho haatan si ay ugu horeeyaan biyo marinada iyo sidii markaasi loo dardargelin lahaa heshiisyada mataaneyn ee ka dhexeeya dooxa iyo muqdisho wararkii waaweyn ee soomaaliya caalamka aad kala socoteen saaxiibayaal idaacadda dalsine magaalada muqdisho waana intaa cidduu segan waxay dib ugu heli kartaa bog internetka aan ku leenahay radio dalsan dot com aad ku mahadsantiin dhegeysiga la socodka warka habeennimo
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa tala la hel